warkii oo kooban madaxda dowladda soomaaliya ayaa waxaa la warinayaa kulankii ay maanta wada qaateen in ay soo saareen heshiiso horudhaca qarax ka dhacay magaalada muqdisho iyo weliba hoowiyayaal lagu weeraray xarunta billa soomaaliya ee magaalada muqdisho xildhibaanada baarlamaanka oo kulamo gaargaara ku yeeshay magaalada muqdisho qodobana ka soo saaray madaxweyne madoobe nuunow oo sheegay inaanu aqbali doonin doorashada lagu wado inay berita ka dhacdo magaalada baydhabo iyo weliba musharax shariif xasan sheekh aadan oo u taagan musharaxnimada maamulka saddexda gobol maamulka buurdhuuba oo qayladhaan diray iyo sidoo kale dowladda soomaaliya oo heshiis dhinaca milatariga ah la gaartay maamulka axmed madoobe qaar ka mid a odayaasha jubbooyinka oo kasoo horjeestay iyo maxaa xal u ah madaxda dowladda ee haatan isqabqabsigu hareeyeen warkii oo fidsan wararka haatan ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku waramayaan in kulan ay wada qaateen caawa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda cabdiweli sheekh axmed kulankaasi ayaa waxaa lagu soo waramayaa in labada dhinac ay ku kala aragtiya duwanaadeen guud ahaan waxa laga hadlay kaasoo ugu weynaa sida ay wararku sheegayaan ka qaybgalka shirka lagu wado in dalkaasi denmark magaalada copenhagen uu ka dhaco sagaal iyo tobanka bisha oo haatan ka harsan in ka yar saddex maalmood haddaba beesha caalamka oo soo faragelisay sida lagu waramayo madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaaraha isqaqabsigooda ayaa dhanka kale waxaa lagu waramayaa in halkaasi ra-iisul wasaaraha uu ka carooday kana booday sida uu madaxweynaha wax u doonayo ugu dambeyn ayaa ergada ka socota wadamada daneeya arrimaha soomaaliya iyo weliba nicolas key oo ah wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya kulan gaara waxa ay la yeesheen iyaguna guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya kaasi oo dhankiisana weydiisteen in uu hor istaago in maalinimada berita ah aan mooshinka la horgeynin xarunta baarlamaanka kaasi oo haddii ay dhacdo laga yaabee in sidaasi ay ku dhacdo dowladda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh maxamed wararkaas oo ilaa iyo haatan mas-uul sheegtay aan jirin islamar ahaantaana aan dhanka dowladda si saxa looga soo xiganin ayaa waxay intaasi ku darayaan in weli socdaan wadahadaladii ayadoo dhanka kalena lagu soo waramayo haatan waqti maqribadii in magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta villa soomaaliya ay ku dhaceen dhowr hoogiye ah kuwaasi oo sida la rumaysan yahay ay soo tuurayaan xarakada shabaab sida wararka qaar ay sheegayaan hoogiyayaashaas ayaa ilaa iyo haatan aan la soo sheegin waxa dhibaata oo ay geysteen ha yeeshee waxaa magaalada muqdisho guud ahaan laga wada maqlayay hoogiyayaashaasi ku socda gudaha magaalada muqdisho sidoo kale ayaa magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay qarax kaasi oo lala beegsaday ruux shiciba sida la sheegay oo gaarigiisa loogu xiray waxyaalaha qarxa waa kan waryaheena xusni waxaan ayaa maanta gelinkii dambe waxa uu ka dhacay wadada maka almukarama ee magaalada muqdisho gaar ahaan inta u dhexaysa isguusyada sayidka iyo dabka qarax ayaa waxaa lagu xiray gaari uu waday allah u naxariistee mukhtaar dheere oo la sheegay in uu mar ka soo shaqeeyey garoonka caalamiga aadan cadda ee magaalada muqdisho waxaa sidoo kale uu ka mid ahaa baritakoolkii madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed afhayeenka wasaaradda amniga soomaaliya maxamed yuusuf cismaan oo tegay halka uu gaarigu uu ku qarxay ayaa warbaahinta wuxuu u sheegay in sidoo kale qaraxa ay ku dhimatay haweenay gaariga saarnayd
oo soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo aan dowladda iyo shaqo ku lahayn maxaa layidhaha hay-ado kale ugu horreyn waxaan tacsi u diraynaa maxaa layidhahdaa dadkii meeshan wax ku noqday waxay caddeyn u tahay marka sida maleeshiyada shabaab loo xanuujiyey qaraxan laba qofood ayaa wax ku noqday oo wiili gabar oo gaari watay xarakada al-shabaab oo inta badan sheegata qaraxyada ka dhaca dalka haba ugu badnaatee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegteen dilka allaha u naxariistee mukhtaar dheere iyo haweenaydii la saarneyd gaariga lagu qarxiyey qaraxyada lagu xiro baabuurta sida gaarkaa loo leeyahay islamarkaana geysanaya khasaaraha leh dhimashada iyo dhaawaca ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay ku soo badanayeen magaalada muqdisho iyadoo laamaha amnigana ay sheegeen in ay gacan adag ku qaban doonaan shakhsiyaadka ka dambeeya aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xusni warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka taagnaa muran aada u ballaaran kaasi oo la xiriiray isqaqabsi soo kala dhex galay gudaha xildhibaanada baarlamaanka kadib kolkii koox ka mida xildhibaanada baarlamaanka ay soo saareen mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya waa kan waryaheena maxamed kaafi oo warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho
iyadoo jiro khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xubnaha baarlamaankan ay ku kala qaybsameen khilaafkaas ayaa waxaa maanta magaalada muqdisho shirar gaargaara ku yeeshay xildhibaanada mooshinka soo gudbiya iyo weliba xildhibaanada kasoo horjeeda xubnaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha difaacaya ee mooshinka kasoo horjeeda ayaa kulankooda waxay kasoo saareen bayaan dhowr qodob ka kooban waxaana warbaahinta u akhriyey xildhibaan bishaar waxaana ka mid ahaa in xaaladda siyaasadeed inay tahay mid cakiran taasina waxaa sabab u ahaa mooshinkii sharci darrada ahaa ee laga keenay xukuumadda maalmaha in xukuumadda hawshii ay u haysay ummadda oo loo igmaday la dardargeliyo lagana dhaafo faragelinta qaawan ee lagu hayo baarlamaanka waxaa hor yaalla waa kalfadhigan shanaade shaqo culus oo u baahan in la meel mariyo oo ay ka mid yihiin hindisa sharciyeedlo lagu dhisi lahaa guddiyada madaxa bannaan ee lagu xaqiijin lahaa iigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka taasoo lagu gaari karo wadahadal wadahadal iyo wada shaqayn dhex marta ama isfahan dhex mara xukuumadda iyo golaha shacabka ama golaha baarlamaanka soomaaliya halkudhiggeennu waa badbaadinta qaranka iyo ilaalinta dastuurka iyo himilada ummadda soomaaliyeed xubnahan ra-iisul wasaaraha difaacaya mooshinka kasoo horjeeda ayaa waxay ku adkaysanayaan inay wadi doonaan rabshadaha ay ka sameynayaan kulanka baarlamaanka oo labadii kulan ee ugu dambeeyay buuq kusoo dhammaaday kadib markii ay kasoo horjeesteen in shirka si caadiga uu ku bilowdo dhanka kale xildhibaanada madaxweynaha taageersan ra-iisul wasaarahana doonaya inay ridaan mooshinkana soo gudbiyey ayaa iyana kulan ay muqdisho ku yeesheen waxay kaga hadleen kulamadii baarlamaanka ugu dambeeyay ee buuqa kusoo dhammaaday waxayna fariin u direen guddoomiyaha baarlamaanka ayagoo ugu baaqay in baarlamaanka uu xakameeyo buuqa baarlamaankana uusan mar dambe kusoo laaban xarunta golaha shacabka xildhibaan cabdinaasir gaarane aadan oo ka tirsan baarlamaanka ayaa kulanka xildhibaanada mooshinka soo gudbiyay ay isugu yimaadeen ka hadlay waxa uu yidhi
waxaan go'aansannay inaan isugu nimaadno maanta meeshaan oo aan ka wada tashanno wixii arrintaa laga yeeli lahaa faystu waxaan mar labaad qornay warqad aan magacyadayada iyo lambaradayada baajka aan ku qornay oo intii meesha isugu timid ay wada saxiixeen iyo qoraal dheer oo dhowr beej ah oo aan u gudbinayno guddoomiyaha baarlamaanka kana codsanayno in uusan baarlamaanka xidhin dib u furo kooxda baarlamaanka qasaysa ee aad mooddo inay ka amar qaadanayaan meelo kale oo markay sidan oo kale shir jaraa'id qabanayaan aan deliishanaynin dastuur aan deliishanaynin xoroosaad aan deliishanaynin wax maxaa la yidhaahdaa mubaadaraad kalaa ee dhahaya safiir hebel wuxuu yidhi dalle hebel wuxuu yidhi waxaa laga yidhi xalana waxaa laga yidhi dhahaya in baarlamaanka aysan qasin oo sida uu qabo xeeroosaadka ee guddoonku uu qabsado waajibaadkiisa boqol jeerna hoos baan ugu sheegnay maantana ayadoo dukumiinti ah baan gudbinaynaa dukumiintiga hadda lama akhrin karo ilaa guddoomiyaha looga geeyo markaan guddoomiyaha gacanta ka saarno ayaan insha allahu faafin doonnaa khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa weli taagan iyadoo dadaalada beesha caalamkana ay dhanka kala socdaan xubnaha caalamkana ay ugu baaqayaan madaxda dowladda inay isaab gartaan oo ay mooshinka meesha ay ka saaraan maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi sida uu ku soo waramayo waryaheena magaalada baydhabo waxaa maanta magaaladaasi gaaray musharax xildhibaan shariif xasan sheekh aadan shariif xasan sheekh aadan ayaa lagu wadaa in maalinimada berita ah uu u istaago xilka madaxweynaha koonfur galbeed ee saddexda gobol ayadoo sidoo kalena xilkaasi ay u taagan yihiin shakhsiyaad ilaa iyo shan gaaraya waa kan waryaheena magaalada baydhabo maxamed dowladda soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maalmo ka hor waxa ay ku baaqday in muddo laba toddobaad la joojiyo shirweynaha maamul goboleedka loogu sameynayo baaybokool iyo shabeellaha hoose ee ka socda magaalada baydhabo laakiin waxaa maanta magaalada ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen eragooyinka ka kala yimid saddexda gobol iyo odayaasha dhaqanka waxaana goobta ka soo xaadiray shan musharax oo isku soo sharaxday xilka madaxtinimo ee maamulka saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya xubnaha musharaxiinta xilka madaxtinimada isku soo taagay waxaa ugu cadcaddaa shariif xasan sheekh aadan oo mudane ka tirsan baarlamaanka ahaa akis xildhibaan gudoomiyaha guddiga farsamada maxamed xasan fiqi iyo weliba xubno kale oo siyaasiyiinta saddexda gobola goobta waxa ay ku soo bandhigeen shantaasi musharax waxyaabaha ay qaban doonaan haddii ay ku guulaystaan doorashada oo la filayo in beri ay ka dhacdo magaalada baydhabo الأخبار كانوا يسمعوا إلى المشرع ولو كان في البيت إلى البيت ويعملوا المشرع حدي حيث كان يندور ولكن قاره قولين والأول كرانك وظهر إذن أفار عن المي كشقه أدار الدرم والله ولكن يعنيهم وكل مدير الدرم أدار الدرم ولكن لا مدر لكن تعدارك والدنيا badanaa waa keelan baahnay hore abdaalada ka dadaala doona weliga dadaala doona horumar danta gaarkeed danta guud iyo ku hormari doona ammaanlan dowlad ma jirto ammaanlan cibaado ma jirta kama cibaadaysan karataa masaajidada ka cibaadaysan waa sidii xaalada dalka ku teegi kara waarta walisinka cusubay codkii intiisiidaan haddii aan hadda ku arki kara shaqayta marloobaysa واعدتوغا على ديجري واعدتوغا واعدتوغا وحايلين كتوغا يا عدكي نواي وقلب الكوان قلب كالوغان وحاربا دباترا يجودغا يرفاتكا آد مرتين قول جوب بعد الله وحا شرف ويليا إنا نفتي نتعرض إنا معي مشروع الكلام توصيل حلكة مرحلة الدولات وكتبات أنا وكتب الصوم تمام وبياش هي كده سويناها وحنا رجالية إن أنحره عدتينا أنا وكتب الصوم guddiga doorashada maamul sameynta saddexda gobol ayaa gabagabadii ku dhawaaqay in beri ay dhici doonto doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya taa oo aan la ogeyn cidda ku guulaysan doonta waxaa kaloo goobta ka muuqday maanta sanaadiiqda oo beri lagu codbixin doono
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdicasiis oo warkaas ka soo diray magaalada baydhabo haddaba sida aad warkeena qaybtiisii horeba aad ku maqlayseen madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed lix gobol madoobe nuunow maxamed ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ayan khusaynin waxa magaalada baydhabo haatan ka socda waa kan madoobe
bismillahi raxmaan raxiim ku horeyso idin salaamaya marka labaad annaga maamulkeeni iyo dowladda federaalka wafdi ka socda oo halkan hadda jooga oo xildhibaano ah baa toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu dhexmaray wadahadal waxayna ku heshiiyeen in maamulkeena iyo dowladda federaalka ay furaan wadahadal isku ay isku fahmayaan ayaga dhexdooda islamarkaasna maamulka aniga aan hogaaminayo wuxuu go-aansaday asna inuu maaragtay anfidiyo gobol wadahadal loogu baaqayo dhammaan ciidaha siyaasadda kasoo horjeedo fikirkan lixda gobol laga bilaabo maamulkan kumiyaarka jubba iyo wadahadadan abaabulka dhismaha saddexda gobol ay waddo oo gudaha baydhabo ay gacanta ka wado in aan wada hadalno oo dadka lasu keeno oo wixii fadgalaano iyo dhibaato keenaayana la joojiyo maxaa la yidhaahdaa gulushaas ayaan fidinay annaga waana ugu baaqinay markii annagiyo maamulka ee qolada dawladda aan ku heshiinay arrintaas iyada ah waxaan u gudbinay go-aankeeni annaga keeni baarlamaanka baarlamaanka goboleedka koonfur galbeed baan u gudbinay shalay buu baarlamaanka ku shigay arrintaas iyada ah baarlamaankana wuxuu go-aamiyey oo ansixiyey go-aankii annaga aan qaadanay maamul ahaan buu ansixiyey in gubashaaseeto oo maaragtay cid kasta loogu daaqo oy maamushada dowladda maxaa la yidhaahdaa dowlada koonfur galbeed taas waa maaragtay broseska annaga hadda aan sameynay waa garta midaan midaan doorashada een, ah, ay wadaan een, qolyahan iyo warqada la soo qoray annaga nama khusaysa arrintaas iyadaa arrintaas waxaa khusaysa een, mas-uuliyiintii la soo qoreen warqada waan aragnay een, hadda way hortaallaa waxay yidhahdeen laba toddobaad wax dhaqdhaqaaqa lama samayn karo marka cidda us adkayna annaga ma ahan annaga maamulkeena waa dhisnaha wuu jiraa marka laakiin wuxuu diyaar u yahay oo baan u jeediyey in maaragtay labada dhinacda een, ah, jubba iyo een, wax baydhabo dhexdeeda ku socda gudaheeda ku socda iyo cid kastaba inuu la hadlo gubashooda iyo ayaa u fidsan een, dhaqdhaqaaqaasna wuu ka socdaa een, meelo badan waana la soo dhaweeyey runtii inta aan xogaalku ahay dad badanaa soo dhaweeyey marka een, mudane madaxweyne wadahadalka aad sheegtay in dowladda federaalka xildhibaano ka tirsan aad la furteen ilaa iyo hadda maxaa natiijo ah oo ka soo baxay
runtii waxa weeye waxaan usoo dhaadan tikbar ku yareyso waa la soo dhaweeyey een, oo shacabkii baa soo dhaweeyey een, awiyada maamulkeygii way soo dhaweeyeen in maaragtay een, la fidiyo gubal oo dadka lala hadlo oo dadka maaragtay la qanciyo wax loo sheego oo maaragtay fikirkooda la dhageysto marka faa'iidada ugu weyn ilaa hadda soo baxay waxaa weeye in ah, soo dhaweyn lasoo dhaweeyey oo runtii in maaragtay meeshii gacanka hadal iyo dhibaato dheereed in dadka ay wada hadlaan
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha koonfur galbeed lix gobol madoobe nuunow maxamed oo waryaheena ka wareysanayey arrimaha ka soo kordhay magaalada baydhabo kaasi ay ugu horeyso doorashada maalinimada beritaa la filayo in ay magaaladaasi ay ka dhacdo halka aad weli kala socotaan waa wadajir redio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda maamulka degmada buurdhuuba ee gobolka gedo ayaa waxa uu qayladhaan u dirayaa guud ahaan dadka daneeya arrimaha bini aadamnimada waa kan waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi
degmada buurdhuuba ee gobolka gedo oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom isgarabsanaya ayaa waxaa laga soo sheegayaa in ay ka jiraan xaalado isugu jira raashin la-aan biyola- biyeyari aada u baahsan iyo weliba caafimaad darro taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadkii duunyada halkaasi ku dhaqan gudoomiyaha degmadaasi xasan maxamed cali oo u warramaya idaacadda wadajira ayaa sheegay in xilligan ay aada u dhaban yihiin dadka ku dhaqan deegaankaasi baahidii cunno-aanta iyadoo ee, waxbaaba weli kasii koqan iyo hadda xilibada ay leeyihiin waxa ugu badan waa waa cunno-aan ee dadka haysanba noloshooda asaasta ahayd wax ku filan oo inaha ay sababtay dee abaarta waktiga dheer qaadatay iyo ee, colaadihii iyo waxaasoo isku joogsaday ay sababeen waxaa kaloo labaad oo taas la mid a caafimaad darro ayada laftigeeda aan adeeg caafimaad oo ku jira bulshada ay isku iskusoo guurka dadka iskusoo guurayaan uu ka dhalanayo markaas dibadaas in ay ka dhalanayso xanuuno iyo dhibaatooyin badan ay ka dhalanayaan deegaanka mar haddii roobabka xilliga deerta ay wax ka corteen dadka waa sidee noloshooda maadaama magaalada eh, dhibaatooyin badan xagga nolosha ay ka taagnayd muddooyinka sii hore hadda waa sidee waxaa badan gudubta magaalada ee, wax xarig ah oo ay dareerin oo ay hadda xirtay sababtoo dadka ugu jirin asii tahay madaxa magaalada kalguna wuxuu dhibaataa aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada buur eh, degmada buurdhuubo oo ka hadlayay xaalad bani aadamnimo oo halkaas ka jirta wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya ayaa booqasho maalina waxay ku tageen magaalada kismaayo gebagabadii booqashadaasi ayaa waxaa laga soo saaray war murtiyeedkaasi oo qodobadiisa ay ka mid ahaayeen in ciidamada maamulka axmed madoobe iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ay wada galeen heshiis waa kan waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi wafdi ballaaran oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo maalnimadii shalay gaaray magaalada kismaayo ayaa waxay heshiis dhinaca ciidamada ay la gaareen maamulka meergaalka jubba ee ka arrimay magaalada kismaayo waxaana wasiiradaas laga tilmaami karaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jenaraal maxamed sheekh xasan xaamud wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cabdulaahi goodax bare wasiirka wasaaradda maaliyadda xuseen cabdi xalane iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cabdulaahi goodax barre oo u hadlay dhinaca dowladda soomaaliya ayaa sheegay in macno weyn uu ku fadhiyo booqashadii ay ku tageen magaalada kismaayo inkastoo safarkoodu uu wakhti gaaban qaatay wasiirka ayaa booqashadooda magaalada kismaayo ku sheegay mid ku aadan sidii maamulka ku-meelgaarka jubba ay ugala xaajoon lahaayeen arrimaha ammaanka iyo difaaca islamarkaan ujeedku ka dambeeya uu yahay sidii ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay u ambaqaadi lahaayeen jubbooyinka waxaa kaloo uu sheegay in dowladda iyo maamulka meelgaarka jubba ay isku waafaqsan yihiin in ciidanka jubba lagu biiriyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana dhowaan la arki doonaa buu yidhi midho dhalkiisa sidoo kale waxa uu tilmaamay in guulo wanaagsan laga gaaray arrimo kale oo la xiriira ammaanka iyo maamulka markii ay ka wada hadleen maamulka jubba islamarkaana ay jirto howlo siyaasadeed oo wanaagsan oo halkaasi ka abuurmay sidaa uu yidhi wasiir goodax oo baaq u jeedinaya shacabka soomaali ayaa kula dardaarmay inaanay walaac ka muujinin dhilada siyaasadeed ee ka taagan magaalada muqdisho islamarkaana ay ogsoonaadaan in dowladnimadu ay shaqaynayso khilaafka xamar ka taaganna uu xasilmi doono madaxda maamulka meel madaxda maamulka meelgaarka ee jubba sheekh axmed maxamed islaan axmed madoobe oo heshiiskaasi isaga u saxiixa dhinaca maamulkiisa ayaa si diiran u soo dhoweeyey heshiiska maanta ay la gaareen dowladda soomaaliya wuxuuna u hadlay si la mida sidii saxaafadda ugula hadlay wasiir goodax axmed madoobe ayaa ujeeddada wafdiga dowladda ku sheegay sidii ay ugala qayb qaadan lahaayeen dagaalada ay kula jiraan kooxda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu kala jeedo ururka al-shabaab oo dagaal culus kula jira ciidamada dowladda iyo kuwa amisom axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baardheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed warbixintaas uu nooga soo diray magaalada baardheere ee gobolka gedo halkaad weli kala socotaan waa wadajir redio oo si toosa idinkaga imaanaya muujadan kun afar boqoliyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda kadib kolkii uu soo baxay heshiiskan dhex maray dowladda soomaaliya iyo maamulka axmed madoobe ayaa waxaa ka biyo diiday heshiiskan qaar ka mida odayaasha ka soo jeeda jubbooyinka haddaba waa kan waryahiina waraysi uu la yeeshay nabadoon maxamed aadan booliis oo ka mida odayaasha dhaqanka aan idin kala baxo
meesha ku xidhaan wasiirada ka yimid magaalada muqdisho caasimada oo ka socday dowladda gobolka deegaanka waxay kulan la qaateen madaxweynaha maamulka jubba iyo wasiiradii maamulka jubba dhammaantood kulan balaaran ayaa dhex maray kulankaasna saacado badan ayuu socday marka waxaa ka soo baxay maaragtay kulankaasi sida ay saxaafiradka u sheegeen in hore ciidamada soomaaliya in dib loo qaranayn doono ciidamada soomaaliya hadda la habeyn doono wixii saraakiishii hore ee soomaaliya iyo wixii maaragtay markaas aqoon sargaalnimo loo garanayo inuu qorayo oo maaragtay dowladnimadii ciidamada xaggeedii la bilaari doono ilaa iyo afar kun nin oo habeyn doono oo ciidamada laga qori doono saraakiishiina in loo baaqiyeliyo oo saraakiishii dib loo qori doono marka arrimahaas ayay wareen muhiimadda sida ay sheegeen in ciidamada iyo maaragtay qaybta wadaadka soomaaliya inay halkaa ka samayn doonaan marka waa un arrimo siyaasadeed un arrimaha usoceen haddii sidan ogsoonahay dowladda federaalka wagaarka dooq waa ka taagan ra-isul wasaaraha iyo madaxweynihii marka barnaamij maaragtay annaga waxaan u aragna barnaamijkan barnaamij maaragtay barnaamijkaas garab socdo oo macnaha waanu fiirin sababta xilli kala guud ah maamulka jubbaland ma dhexno maamuladiisii iyo garsoorkii iyo ciidamadii iyo labaadan marka arrintaasi arrin aan soo dhaweyn karno maahan waa arrin maaragtay siyaasadeeda iyo nidaamkeeda leh marka kule arrin sidas dib ka kicin ayadoo aynu soo gaarnay xilligii barnaamijkan aan isku macsalaameyn jirnay waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureen iyo yuusuf sheekh cadow farsama yaqaanka farsamada inoo hayana waa maxamed siidow mayow inta dib dambe aan u kulmi doono sidaasi iyo ammaano allah